waxaan helnay warar sheegaya in banaanbax ay qabaqaabinayaan dowladda soomaaliya looga soo horjeedo iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed cadowgii ummaddan oo isugu jira argagixiso iyo dhiig miirato iyo waxyaabaha qowleysatada hadda lagu tilmaami kara oo markaas mar walba ummaddan soomaaliya dhibaato la daba taagnay taas oo aada ogtihiin in argagixisada gacan la siinayay muddo aada u fog waxaad ogtihiin magaaladan muqdisho masaajidadii ugu horeeyey xilligii maxaakiimta ayaa waxaa lagu dilay masaajid dhexdiis qof sujuudaya ayaa lagu dilay ilaa maantadaana dhibaatadiyaa lala daba taagan yahay maanta oo marka dowlado shisheeye kuwa u adeegayo oo argagixisadi garab siinayo qarash iyo dhaqaalana kasoo qaatay sidii aan horeba u sheegnay waxaan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed aan mar labaad ugu celinno baalka haramcaska la yidhaah ama libaaxaba aan dhahnee waa hinraagiyaa markuu baahan yahay ilaa uu hinraagaas oo wadiyo ilaa marka dambe ou neefka ama geela ou dhuunta uga dhigiyo oo uu dhiigga ka dhuuqo oo uu markaasuu shib dhahaa ka soko marna shibdhihi maa marka kuwii shacabkan soomaaliyeed mar walba dhiigga ka dhuuqi jiray ayaa hinraagii weli wada mana aqbali karno in shacabka soomaaliyeed dhiigooda la dhuuqo oo maalin walba mataqaanaa loo adeegsado gacmo shisheeye waxaad ogtihiin argagixisadu waa kuwa dadka qaraxyada u dhigaya waa kuwa mataqaanaa shacabka soomaaliyeed jidiyo jiha u diiday runtii waxaadna ogtihiin anigu muddo dheer ayaan argagixisada la dagaalamayn argagixisaduna waxa ay rabto waxaa waaye soomaaliya inay ka taqalusto dowladnimadeeda iyo sharafteeda iyo karaamadeeda kuwa marka dhahaya shacabka soomaaliyeed jidadka jiifta mataqaanaa dowladda rida qarash ku bixinaya oo barakacayaashii halkan mataqaanaa lagu quudinayay oo loo bixiyey muqdisho barakacayaasha muqdisho maxaa yeele muqdisho barakacmaba lehe ma ogtahay waa waa dadkii banaanka ka yimiday oo lagu daryeelayay ayay isticmaalayaanay markaas lacag fowqalcaqliga inta siiyaan ayay kasoo bixinayaan kaamamka ay ku jireen markaasay waxay leeyihiin lacagtan qaata dowladdana ka hortaga waa dowladi quudinaysa oo soo dhaweysa iyagoo dhidhimo raba halkan ku mataqaanaa ku soo dhaweysa waxaan marka shacabka soomaaliyeed ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan oo ay mataqaanaa kuwa qowleysatada oo mishinariska ama calooshoor u shaqeystayaasha lagu tilmaami karo oo wadamada soomaaliya dowladnimada u diidan ama xurguftu kala dhexeyso raba qarashay kasoo qaadaan inay mataqaanaa qarannimadii ummadda soomaaliyeed ku burburiyaan adiga waxaad og tahay dad oo sanataro ah oo aan kasoo qeybgelin weligoor oo imaaraadka ku nool waa ogtihi waad garan kartaa hadee adiga cumar cabdirashiid hadda haddaan kasoo qaadno sanatar waayo halkaan ma yimaado soo ma xuseysan waxaad og tahay xisbiyada halkan fadhiya oo iyaguna qarashaadka halkaas laga soo dhiiba dowladda imaaraadku ay keentay oo aada u lixaada badan qaybinaya hadda ka horna mataqaanaa aada og tahay in dhibaatooyin fara badan laga mutay oo oo arintaas ay dowladda soomaaliya ka hadasho iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaanba arrimahaasi marka arrimihii waa soo laba lixaadsadeen iyagoo wiiqaaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada waxaadna ogtaha dowladda soomaaliya sidii ay mowqif u qaadatay dhexdhexaadnimo dowladda imaaraadku waxay cadaadin ku saaraysay ay u adeegsanaysay dad aan wadaniyad lahayn oon damiir lahayn ay u adeegsanaysay inay kula dirirto gudaha ku abuurto si iyaga loo dhegensado oo madax banaanida iyo karaamada iyo sharafta ummadda soomaaliyeed ay meel uga dhacdo taasna ummadda soomaaliyeedna ma aqbalayso dowladda soomaaliyeedna ma aqbali karta maxaa yeelay dalkan waa dal madax bannaan ummadda soomaaliyeed waa ummad qiyam leh himilo leh aragti qaran leh cadowgeeda iyo iyo mataqaanaa iyo kan unaxaya kala garanaysa marka arrimahaas waa arrimaha la qasbayo waxaana naloo kaga faa'iidaysanayaa sibil waarka iyo dhibaatadi badneed oo aan soo marnay iyo argagixisadan oo annaga ummadda soomaaliyeed mar hore lagu marin habaabiyey oo maxaakiim looga dhigay oo ummaddan lagu dhameeyey waxaasoo dhan ayaa marka laga dhiganayaa waddo wadadaas waayo marka waddadaan annagu ifinayno oo aan la aqbali karin idoo argagixisadii weli dagaal lagula jirana in iyagi inta heshiis lala galo si midaysan mataqaanaa ay u wada howlgalaan ayay maanta mareen marka arrintaas oo ay arrintaan rabna annaga inaan shacabka uga digno